bismillahi alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo tobnaad tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحا أن كبلا بين آية الصدحية طبعا في لوغة سورة النساء آيات كده حلقة أيين هلقة كسور عفمي لبيت آيات كوبيت الناد يلا بيت الناد حلقة sida faahfaahsan uga warramayay dhaxalkuna runtii waxa uu baahan yahay inuu qofku isdul taago oo marka uu doonayo si fiican inuu uga bogto kutub alaxkaam kutubta fiqiga uu aada uga barto usuushii iyo masaa'ilka lafdhabartaba bay ayaa ku tilmaameen alla waxa uhi tilka taasi xuduud ullah ilaahay waa xaddii uu dhigay iyo nidaamku idin jiray waman yutic illaaha warasuulah cidda ilaahay iyo rasuulkiisa aqbasha ee u hoggaansanta yudkilhu ilaahay wuxuu gelin doonaa jannaatin beero tajri min taxtiha alanhaar hoosteeda webiyaasha ay saa u qulqulayaan webiyaashii ay qulqulayaan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wadalika alfawz alcadiim kaasina waa liibaan weyn waman yacsi illaaha warasuulah cidda ilaahay iyo rasuulkiisa caasiba wayatacadda xuduudah xadka uu u dhigay iyo nidaamkuu u jideeyeyna tallaaba yudkhilhu ilaahay wuxuu gelinayaa naaran naar buu gelin doonaa khaalidan fiihaa wuu ku waaraya walahu cadaabun muhiin cadaab dulleeyana wuu leeyahay halkaa waxaa kaaga muuqday oo aada ka aragtay ilaahay shareecadiisoo la raaco iyo axkaamtoo loo hoggaansamo ammaanta insaanku uu ku helayo ilaahay diintiisoo la diido iyo shareecadiisoo la khilaafo cadaabka iyo ceebta adduun iyo aakhirada ay leedahay waxaa kaaga filan waman yudic illaaha warasuulah iyo waman yacsi illaaha warasuulah labadaasun u kala fiirso midna ballanqaadka ilaahay uu yabahay midna balaayada ilaahay uu sheegay xuduuduna ilaahay xad buu dhigay kaaha tallaabina dhexdiisa ku egaada xad buu jeexay xagga shisheeyaan laga marin waxaa ilaahay uhi uu ka hadlayaa xukun ku saabsan dhowrsoonaanta dadka oo islaamku wuxuu u ilaaliyaa qofka daruuriyaadkiisa waxyaabaha in loo ilaaliyo mudan baahida weyne qofku u qabo ee nafta iyo maalka iyo cirdiga ama sharaftu kow ka yihiin maalkiibaa laga soo hadlayay lagana hadli doonaa aayaadku ay ka warrami doonaa sharafta iyo dhegtuna iyaguna waa qeyb aada u muhiimaho sharaaicda iyo kutubta samaawiga oo dham ay ilaaliso fiiba islaamka insaan dhegxuma ay ku dhacdayna waxba lama noola qofta wafoqol foofawey sinada iyo xumaantay leedaha ilaahay uu ka warramo waxau ihi wallaatii dumarkii yaatiina la imanaya alfaaxishata foolxumo iyo sino oo min nisaa'ikum dumarkiina ah fastashhiduu calayhin markhaatigeliya arbacatan afar minkum idinka idinka mida raggiina afar nin markhaati sinadoodaa ha ka noqdeen markhaati ha ka noqdeen fain shahiduu hadday markhaati ka noqdaan afartaas fa amsikuuhunna ku xijiya filbuyuuti guryaha guriga ha ku xidhnaadaan kuwaas xataa yatawafaahumna almowt ilaa geeridu ay ku dhacayso malaggu uu digta ka jarayo ifka ka kaxaynayo aw yajcala allahu lahun ama ilaahay dumarkaa uu u samaynayo sabiilaa waddo iyo nidaam iyo xeer ciqaabeed tan kalena raaciyo waladaani labada qof ee ya'tiyaanihaa sinadii la yimaada ee minkum idinka idinka mida dadkiina muslimiinta ah fa aaduuhumaa ciqaaba fa in taabaa hadday soo noqdaan ay towbad keenaan wa aslaxaa ay wanaajiyaan dheg xumadii iyo sharaftii ay kharibeen fa acriduu canhumaa ka jeedsada oo iska dhaafoo daaya ina allaha kaana ilaahay baa ahaaday tawaaban raxiima mid towbad aqbal badan oo naxariistiisu badanta labadan aayadood xagga xukumkooda waa la nasakhay laftigoodana waa la akhriyaya waktigii hore ee aan ciqaabta xeer ciqaabeedka zinadu soo deginna waa ahaa arrinkani markii dambey soo degeen aayaadka suuratu nuur bilowgeeda azzaaniyatu waazzaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi-ata jalda waa la nasakhay labadan aayadood marka labaatanka aayadood qur-aanka kariimkaa mansuukha ah ayay ku jiraan marka xagga lafdigooda waa la akriyaya kitaabkii ay ku sugayen lakiin macnihii kaa danbaa lagu camal falaya macnuhuna waxa wey labada qofa kala sinaysta afar markhaati ha kaa fureen sinada afar markhaati ay soo taageen taasi waa saxa xukunkaasi waa sugayn haddii afartaasi ay ku caddeeyaan guryaha lagu hayo ilaa uu qofku ka dhimanayaba arrinku ahaa ama sabiil ilaahay uu samaynaya sabiilku waa jid kale ogeysiis buu nabigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam markii aayaadkaa suuratu nuur soo degeen wuxuu leeyay dadaw ogaada oo ilaahay wuxuu u sameeyey wado iyo xeer ciqaabeed markaasuu xukunkii sheegay labada qofe xaas hore soo mara in dhagax lagu dilayo gaalkii doonaaba ha ka xanaaqo kii doonaana ha iska qarxo mar haddii xeerku ku cadaado ijra-aadkii iyo habkii dacwadda loogu sugayay ama waa markhaatiyaal caadiliin ahoo war cad sheega ama waa qiraal mar haddii labadaa mid yimaado waa dhagax kudil wey waxba ila nolomu hadhin qofkii oo waslad liidatuu noqday haddii aanay xaas hore soo marinna waa boqolkaa shaabuug sidaa aayaddu ay tilmaamayso suuratu nuur bilowgeeda nebigu wuxuu ku daray calayhi salaatu wasalaam iyo sanad mastaafurin ah aimada qaarkoodna rubama waxaa suuragal noqon kara bay leeyihin in xabsiga qudhiisa uu geli karo halkii masaafurka marka sidaasuu aw yajcal allahu lahuna sabiila nebigu kaga jawaabay gurigaa lagu haynayey dabeedna marka xukunkaasi laakiin uu soo degay guri lagu hayn maaye saasaa loo ciqaabaya aayadda dambena iyagii unbay kusoo celiso hala dhibabay ahayd in dhibaataana waa loo raacin jiro kabahoo lagu yaro tuurtuura iyo iyadoo dadka la hor keena iyo hanjabaad ama canaan iyo waxyaabahaasi ahayd fa-aaduuhumaa marka ay toobad keenaana waa la iska daynay kolkii dambena xukumku ilaa qiyaamaha sidaasuu ku sugan yahay waana cuquubaadka nusuusta qadcigaa ku sugan qur-aan iyo xadiidba ee iyagu in laga dadaalayo in laga codeeyo toona aan geli karin weeye waa hawaabit fii hada addiin diintaa waxay leedahay waxyaaba hawaabit iyo mutaqayira inka arrimaha dunyada waa mutaqayir oo uu isbedbedeli karaa waa laga dadaali karaa ama naska sida loo fahmaya laakiin nusuusta markaa qadciga wax cad sheegay salaada oogoo kalun bay lamid tahy falsafad kale lama gelin karo marka wallaatii dumarkiibay tilmaantay walladaanina raggii oo dee labada eray baa kaa horena dumar loo isticmaala kana rag marka walladaani waxa ay ku fasirayaan culimada qaarkood labada qof waa ninkiiyo naagta kala sinaysta wey yatiyaaniha sina la imanaya aimada qaarkoodna waxay leeyihin waxa aan mamnuuc ahayn in lagu fasiro suuragal ah walaati yaatiina alfaaxishata waa dumar iyagu isu tegaya saxaaq baa la idhaaf carabiga waladaani yaatiyaanihaana waa rag isu tegaya oo camalu qowmi luud samaynaya waxanay badan yihiin naago layidhi way isguursadeen oo kaniisad baa isu meheray iyo rag layidhi way isguursadeen dee waa xumaan iyo faaxisho taana culimadu way ku fasireen laba qof oo kala sinaysta oo kala jinsiya iyo laba isku jinsiya towbadda ilaahay way furantay laakiin shuruud bay leedahay shuruudda iyo adaabta towbadda ee aayaadka soo socdaa ka waramaya ilaahay baa waxau ihi innama atawbatu cala allah towbadda ilaahay uu isku waajibiyey ee la dushiisa ahi liladiina kuwiiba usugnaatay yacmaluuna suu-a xumaanta samaynaya bijahaalatin iyagoo ka dhacsan oo warla-aan ku sugan uma yatuubuuna min qariib bacda qariib wakti dhow towbad keenayay waa intaan malagu sakaraadka ku bilaabay fa ulaaika kuwaa fursadda helay yatuubu allaahu calayhim ilaahay baa ka towbad aqbalaya wa kaana allaahu caliiman xakiima ilaahay baa wax walba ogsoon shay walbana xikmad u jireeya walaysat itawba towbadi uma sugnaanin oo lagama aqbalayo liladiina yacmaluuna kuwa samaynaya asayi-aati xumaanta xataa idaa xadara marka uu ku yimaado axadahum midkood almowtu malagu markuu midkood ku soo xaadiro sakaraadku uu qabto qaala uu yidhi innii anigu tubtu laana imikaan towbad keenay kaasi towbad ma leh fursadii baa dhaafto sakaraadkiiba haya walaladiina kuwiina towbadan umay sugnaanin ilaahay addoomaha u yaboohay yamuutuuna dhimanayay wahum kufaar iyagoo gaalo ah qofka gaal isagoo ah dhintayna towbad ma leh wax laga aqbalay ma jiro oo dee iimaankii baa ka horreeyey towbaddiisu waxay inay iimaanka ka bilaabanta ulaaika kuwa actadnaa lahum waxaan u diyaarinay cadaaban aliimaa cadaab kulol aayadda hore waxay tilmaantay qofka xumaanta sameynaya isagoo bijahaala ku sugan jahaala oo hadduu qofkii xumaantii ka jaahil yahay miyaa loo qabanaya qofku hadduu xumaanta ka jaahiliyo waxaan inuu macsiyo iyo xaaraan yahay aanu ogeyn waaba loo cudurdaaraabaa laakiin bijahaalatin waxaa halkan naskuugu tilmaamaya qofku hadduu macsiyo sameeyo oo uu ku tallaabsado caalimba ha ahaado aqoonba ha lahaade eh waa jaahil yunzalu mansilata aljaahil halkii jaahilka unbuu taagan yahay leannahu cilmigiisii ma anficinoo xaaraan kamuu joojinin idan waa jaahil ma aha ammaan ma leh sidaasaa markaa bijahaalatinta qeydkaasi waxa uu faa'iideynayaa un ceebta uu leeyahy qofka wax ilaahay uu ku caasiya iyo ku tallaabsado uma yatuubuuna min qariib qariibkaasi waxa weeye qofkii intaanay naftu xowla almariidka imanin marka uu ilaahay u toobad keeno wey towbat alcabdi maqbuula ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa waxau ku leeyahy addoonka towbadiisa ilaahay waa ugu bushaareeyo u aqbalaa haddaanay biyo buuflaha imanin nin weynewadkii waa yaqaanaaye markay biyo buuflaha timaadeen la ysugu soo uruuro kolkaa maya waa towbadda shuruudaheeday ka mid tahy iyo waktigii dee inaan qoraxdiina dhinaca aana isbedelin min qariibinta waa taa weeye marka min qariibin waxay tilmaamaysaa qabla fawaati alawaan inta fursadda uu haystu toobad keenay fa ulaaika yatuubu allaahu calayhim kuwan kale laakiin ilaahay waxau yihi xataa idaa xadara axadahum almowt qaala inii tubtu alaan waa xaalat alqarqara markii naftu ay sakaraadku hayowndha cadaynayay towbaddaa maya qofka gaala isagoo dhintayna maya saasaa shuruud ay u yeelatay towbaddii goorta taarka ilaahay loo dalanayaa waa wakti fursad addoonku uu haysto wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa yaxilu lakum xalaal idin maaha an taritu nisaa dumarkii inaad dhaxashaan karhan ama kurhan labadaba waa la akriyay qasab iyo dirqi iyo xuurto in dumarkii lagu dhaxla maya walaa tacduluuhun ha xanibina dumarkii oo ha hor joogsanina litadhabuu si aa u qaadataan bibacdi maa aataytumuuhun wixii adduun ahaa ee la siiyey ama aad siiseenba qaarkii si aa ugu kaliftaan inay idin siiyaan oo u qaadataan taasi ay dhici ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin madax adayg mubayinatin iska cad madax adaygaan qarsoonayn hadday la timaado oy qoyskii duminayso adduun way bixin kartaa si dalaaq ay u hesho loo sii daayo wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarkii si wanaagsan ula dhaqma buu ilahay yihi ragow fa in karihtumuuhun haddii aada dumarkii iska soo taagtaan facasaa an takrahuu shay-an waxa xaqiiqaa inaa shay nacdaan wayajcal allaahu fiihi shaygaa dhexdiisana ilaahay uu yeelo khayran kaiiraa khayr badan ilaahay uu yeelo dhaqamadii iyo rawaasibtii jaahiliyada ayay fujinayaan aayaadka cawda u jarayaan biyocidhifyadaba dhaqankoodu carabta wuxuu ahaa ninku marka uu dhinto afadiisa sida xoolaha loo dhaxlo xoolihiisa ayaa iyadana loo dhexlayay bicibaaratin ukhraa haddaynu mustalaxeenna ku hadalno waxaa dumaal qasadaa jirtay dumaal qasab ah oo gabadhaasi haddii maala ninkaa dhintay inan uu leeyahay iyadoo ay aayo u tahay ama haddaanu inan jirina walaalihii iyo dar kale uu leeyahy qof ka dhintay ka ugu sii xiga ayaa goob uu soo qaadanaya ama cumaamo markaasuu ku dul tuuraya macnaheedu waan ka waageertay wey tan anaa ka waageertay haa soo marow malagaagal wey arrin kolkuu halkaa taagan yahay waa looga hadhaya cidi u dhowaan mayso hadduu doono wuu dumaalaya hadduu doono cadlintaa ilaahay uu sheegay ayuu la imanayaaoo wuxuu leeyahay heblaayo ku dooni maayo waad weynta haddaa oo waktigaan ku guursan lahaa ma joogtida islaam baa tahaye aan ku fasaxa intaa igu shub litadhabuu bibacdi maa aataytumuhun intaa iidhib buu leeyahay haddaad doonaysa inaan ku fasaxo ilaahay baa markaa tabaaraka wa tacaala u gurmaday dumarkaas la dulmiyayo ee lagu xadgudbayo markaa xorriyadeedii baa ilaahay uu siiyey xorriyadeedii laga dhacay ayaa uu siiyo gabadha kol haddii laga dhinto xadhiggii iyada iyo saygeeda isu hayay wuu go-ay wuu go-ay furqaa timid sidaa darteed kolka waktigaa sayd uu dhammaado iyadaa xora ama ninkii xigtadiisii ha guursato ama cid kale ha guursatee waa fasax weeye dhaqankaa waxaad odhan kartaa walxaqu yuqaal waxbaa inagaga sii jira oo innaga haddii gabadh laga dhinto dee ardaagaa ay ka ninku ahaan jiray dee dumaal uunbaa markaa islaamtii loo diyaarinayaa oo hadday diiddana dhaxalka waxba kuma leh iyo mehertoona la siin maayo haddii reer hebel kale guursadaanna qoryaaba lagu halwiyeela oo waxyaabaha dagaalka soomaalidu ka dhici jirtay naag bay gabadh bay naga qaadeen way naga qaadeen ta lagu sheegayaa mid iyaga ahaan jiraa ka dhintay arrinku kolkuu halkaa taaganya waa qasabkaa ilahay uu tilmaamay iyadu waa xor hadday raalli noqoto oo ninay isku garataa uu ehelkii ninkan dhintay ka mid yahay dee wuu guursan doonaa waana sida fiicanba si caruurtii adeerkood uu u guursado ay ula joogaan adeerkood ama dee mid gacaluun aho dee korin kara weligoodii si uula joogo way fiicanta laakiin hadday taa isku garan weydo inaan xorriyadda laga qaadin xorriyadda nafteeda iyo xorriyadda xoolaheeda mid walba waa la siinaya la siinaya alaa waxaad ku arkaysaa uun islaam islaam maca caruurteedii cadhaysanoo faamiliga ahayd ka yara takooran iyo dadkii kala dayrinaya dumaashii baa la isku afgaran waayo lagu odhanaya marka iyana hadday doonto halkaasay ka cadhaysanta iyaguna halkaasay uga cadhaysay maya siaa ilaahayba uu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarituu nisaaa karha taasay inoogu jirta wax isqasabi ma jiro ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayanatin waa qeyd ama istihni foolxumo cad oo aan qarsoonayn hadday la yimaadaan foolxumadaasi waxa weeye haddii matel ay gabadhii noqoto mid madax adag oo xaqeedii aan bixinayn kii ninkana meel kaga dhacay ama ay doonto dalaaq waxway bixin kartaa waxeedii waxwaa laga qaadan karaa marka iyadaa dalaaqii iibsanayso reerkii duminaysa taasi waa arrin la fasaxay weeye khulci baa laydha xagga dambeaynu ku arkayo waa dariiqo gabadhu ay ninka iskaga furtoo islaamku u ogolay ina wax ku maarayso waana dee gabadfalba xaggeeda ka yimi oo kale hadda iyadu sii socotay ordayso oo nooca khayradkeenka yidhahdaan soomaalidu e oo ninkii kasii ordayso sabab sharci oon jirin la-aanteed dee inay adduun bixiso wey taa waa la fasaxo islaamku waa ogolaya waana ta laga soo reebay halka bale ilaahay siduu isugu maslaxay qaysaska iyo dadkii wada joogay ilaahaydaa isu diyaariyey oo wuxuu ihi fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran kaiira raggiiow haddii aa waxyaabaha qaarkood afadii ku karaahiyeysataan hadda wax badan oo karaahiyeysanaysaan oo khayr badan baa jira gabadhiina waa saas oo kale dardaaranka iyana way qabtaa waa ka nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam midkiin walaash ruuxa dumarka ah ee orida ay wada joogaan gabadhiina waa lamid une yuu meel kaga dhici ama yuu ka cadhaysiinin ama yuu cayn in sakita minhaa khuluqan radiya minhaa aakhar nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu wax uu ku nacayaa jiraan wax badan oo ay ku raaligelinaysaa jiraan wax badan oo ay ku raaligelinaysaa jiraan qof wada tuurisi ma jiro ee qofku hadduu meel ku liito ila waa insaane ilaahay baa dhdh isagu kaamil ah insaanku waa dee dhacdhacaya adiguba sidaasoo kalea tahay waxuu qofku ku naco saaxiibkiisa kale hadduu jiro wax badan uu kaga raali noqonayaa jira markaa intuu kaga raali noqonaya utixgeliy wayajcal allahu fiihi khayra kaiira dardaaranka u weyna cajabta badani waxa weeye wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma khitaabku cidda uu ku dhacayo ee si toosa loola hadlaya sida waawul jamaaca kutusinaysa waa raggii si wanaagsan ula dhaqma waa erey mug weyn wax weyna xambaarsan keliya ma keenayo in raashin la siiyo iyo dhar islaamti laakiin wuu ka guda ballaadhayn waa qofkiioo tarbiyadiisii la ilaaliyo cibaadadiisii la ilaaliyo adduunyadiisii aakhiradiisiibaa la ilaaliyo ilaahay oo xilaaliye qofkiioo moralkiisa iyo dabeecadiisa iyo dareenkiisa la ilaaliyo wey oo labada qof ay yihiin laba uu dhex taagan yahay mucaasharada wanaagsan awgeed kalgacalkii iyo naxariistii ilaahay uu sheegay wajacala baynakum mawadatan waraxma ee hangoolladii iyo udbihii la sheegayey iyo udub xoogyadii la qabsanayey iyo ninnan iyo nin iyo gabadhii collo maaha nabadna maaha wixii oo dhan wacaashiruhuna bilmacruuf mesha way ka saartay ilaahay baa tabaaraka watacaala tilmaamaya qaama wain aradtum baa ilahay uhi haddii aada doontaan raggiiow istibdaala zawjin gabadh in aada doorisaan inaad bedel qaadataan makaana zawjin tu kale meesheed oo aada doontaan inaad heblaayo sii daysaan oo heblaayo kala guursataan wa aataytum ixdaahun middoodna siiseen qindaaran xoolo iyo maal meherkeediya falaa taakhuduu minhu shay-an waxba ha ka qaadanina kaas ama gabadhaa la furaya ama tan lasoo guursanaya ixdaahunna labadaba wuu noqon eraygu waxba laga qaadi maayo waa xaqay leedahay in loo suusti waleeyo waxyaaba la isugu toosiye maya ataakuduunahu buu ilahay yihi miyaa qaadanaysaan buhtaanan isaga oo ah waxad guduba iyo wa isman mubiinan dembi cad buhtaan waa iska been abuuraad sharciga ka been abuuranaysa sharcigu qaado kol haddaanu ku odhan aad qaadanaysa diintaad ka been sheegaysa iyo isagoo dembi weyna ha qaadanina baa ilahaw waa gef cad taas halkaasina waxa weeye gabadha haddii aayadda hore nafteeda ay u dhicisay tanina maalkeedii bay udhicisay subxaana allah ilaahay baa yaqaana cid kastoo daciifahoo mid qawi uu kusoo duulayo buhtaanan waismna mubiinan marka ilaahay dad raggii ayuu siiba khajilaad iyo dareen buu gelinaya iyada oo uu la hadlayo fidrada iyo abuurka wanaagsan rag wakayfa taakuduunahu baa ilaahay uli dumarka sidee uga qaadanaysaan taakuduunahu meherkiiyo wixii aad siiseena qindaarkaha sidee uga qaadanaysa waqad afdaa iyaduu gaadhay bacdukum barhkiin ilaa bacdin barhka kale idinkoo isdhex maray wa akhadna ay qaadeen minkum idinka miithaaqan haliida ballan adagna ay idinka qaadeen ballan adagna way idinka qaadeen oo meherkan laftiisaa ballan adaga xuquuqdeeda inaad fulin doonto ilan kaasuu ka turjumayaa iyadoo taas galmana ay jirto agabkeedii xalaashateen waxa ku xalaashateenna intan adduuna uu yahay oo sida idinugu laaban doontaana idinugu noqon baa ilahay uli marka waa laga khatilinayaa qofkii oo qofkii dee damiir lihi ooridiisan iyada ah ee ay isku goonida noqdeen ee agabkeedii uu ku xalaashaday intan maya uhunguroon maayo marka dumarka meherkooda hala siiyo iyaguna ha qaateen oo yay la yaabin mushkilad baa jirto siintii iyo qadimaadii baanay wax dee lagu soo tarbiye qaatay oo la bartay baan ahayn oo marka dabeedna islaantii la yidhaahdo heblaayo meherkaagii baan ku siinayaa waxba laga yaaba inay yaabtay geesa yeelato oo ay tidhaahdo dee haddii maanta uu meherkiiba bixiyeyba ama uu soo hadal qaadayba sow dalqaduna udhib yaraanto dalqaduna udhib yaraansan marka uu yidhaha meherkaagii baan kusiina waxa le nahu nooyinoo talo maxaa jira meherkan horeba looma sheegi jirin marka waa la siinayaa iyaguna xaqoodii oo ay leeyihiin oo ay qaadanayaan weeye taas qindaar waalqanaatiir almuqandara suurat alcimraan bilowgeeda maalka badaha badan riwaayinka qaarkood waxay tilmaamaan inkastoo aimatu alxadiid qaarkoodna ay leeyihiin riwaayadaasi ma sugnaa haddana sida qurdubi oo kale aimo maraajicda waaweyn aimadu waxay kusoo arooriyeen qiso dhex martay gabadh iyo cumar cumar baa ka hadlay mimbarka wuxuu ka waaniyey dumarka meherka qaaliga ah ee faraha badan ay qabsanayaan isagoo daliilna uga dhigtay dumarkii nabigeena meher badan aan lagu guurin jirin gabadh baa istaagtoo waxay leedahay iyadoo ilaahay uu meherka badan dumarka siiyey miyaad u diidaysaa adigoo cumar ah aayaddanna way akhriday sawka ilaahay yidhi wa aataytum ixdaahunna qindaara maal badan baa la sheegay halkaa maxaad maalka badan ugu diidaysa markaa cumarna wuxuu ihi asaabat imra'a fa akhta'a cumar cumarna waa gafay islaanina way asiibtay wax la yaab la maaha in markaa lagu cabo ninkii dee isagu boqorka ahaa imaamka ama amiirulmuminiinka ahaa buu leeyahay kolkaa adigu almuhim si kastaba ha ahaato laakiin nasku waxa inuu tilmaamayaa un in qofkani wixii uu xaq lahaa la siiyo waana iska wanaagsanta inaan meherka la qaaliyaynin si aanu caqabad ugu noqonin guurka yaradka iyo gabaatiga iyo meherka faraha badan iyo dumarku waxaad moodaa inay kolba dhan u kacayaan beryo dhexdeeda kitaab qur-aan ay taagnaay iyo mid xadiiso abujamre iyo arbiciin iyo marka waxba way dee soo yar koobnayd baa la odhan karaa kitaabkii waa la waqfi karaa waa la qisan karaa laakiin wax maali ma jirin imikana jambiga kalay tegeen waxaa dahabka iyo intaasoo shuuli iyo kada wa kada dhowr kun oo dollar wax gaaraya maya meel dhexe wey waa inuu noqdaa adduun kooban oo aan dee qaali ahayn oo caqabad aan ku noqonin guurka dii raggii ay dhinacan guurkii kasoo cidiyaan oo yaradi iyo gabaad ay ku adkaystaan kabadhiina meher adag keento sodohodiina fujaana soo iyaduna soo daba dhigto dee dhalinyaradii way didayaan ay didayaan markaa hala hala sahla guurka ilaahay baa wuxuu ihi walaa tankixuu ha guursanina ragow maa nakaxa aabaa'ukum ooryaha aabbayaashiin ay guursadeen oo min annisaai dumarka ah dumarka idiin aayada ah ee aabbayaashiin qabi jireen ha guursanina ha u dhowaanina ilaa maa qad salafa wixii horu maray mooyaane laakiin maa qad salafa macsi wixii hore laydinka dhaafay la cafi innahu arrinkaasi kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo wa maqtan wax ilaahay ka cadhaysiinayo wey wasaaa sabiila waddo wax lagu guursadoo la marana kaasaa u xun baa ilaha halkan aayaddu waxay ka bilaabaysa aayaadkani ka bilaabayaan dumarka guurkoodu aanu xalaash ahayn ama si kale haddii loo dhigo innaga soomaaliga hadii la eego dumarkaan gayaanka ahayn dumarka xigtada ah ee aan gayaanka ahayn ayaa nasku ka hadlaya marka tan hore aynu usoo qadinay sabab sabab nusuulka sabab nusuulka si gaara waxay aayadda ugu soo degtay ama aayaddan iyo ta ku xigtay ku saddexda aayadood isku xigaaba ninka abu qays ibn aslut la odhan jiray baa dhintay ansaartu ka mid ahaa wuxuu ka dhintay kubaysha bintu macn gabadha la odhan jiray oo xaaskiisi ahay waxaa goyisii iyo cimaamadii aynu sheegayna soo qaatay inankii xisni la odhan jiray ee uu ka dhintay ninkan abu qays islaantiibuu ku tuuray anaa ku hadhay buu leeyahy islaan yahay aayadahay jaahiliyadi fool xuma dabeedna waxay tihi war wax badan baa isbedelay dee inaan hooyo hooyo unbaan kuugu egahay bay tii inaan hooyada ahay un baan u egahay bal arrinkanaan weydiina nebiga nebigana calayhi salaatu wasalaam haddii la weydiiyey jawaabtii ilaahay baa ka xil qaaday dumarka guurkoodu xaraan yahay baaba uu tusayba shan iyo toban dumar ah oo tan ugu horeysa oo guurkoodu xaraam yahay baaba suuraddu ay ka warrantayba kolkaas waxaa runtii la yaab badan in ilaa hadda taa qur-aanku uu ka waramay ee uu xaaraantinimeeyey sidii ay gaaladu u wadaan oo washington baa la ii sheegaya xaafad dhan oo laydhaa xaafadda dadka isxige xaratulxurumaat baleed waa xaafad dhan oo dadka xigtada isguursadaa lagu yaqaanaa ayaa halkaa degayo dee iskarabsana urur samaysan haddii cidi wax ka sheegto dadka isdhala iyo kuwa walaalaha ah iyo waxaaso dhamayst damaca daalik iyagoo sheegaya dadka ay dhali doonaan in wax kasii noqonayaan iyagoo dhakhaatiirtu cadaynaya iyo qolada biolojka ayaa haddana la kari la-ay ilaan shaydaanku dadkiisa wuxuu burushu marinaya macsiyada iyo foolxumada ayaa u wanaagsan waa kaa rabbunaa tabaaraka watacaala saasuu haddaynu haddaba si kooban uxusno dumarkaa aayaadkani shan iyo tobanka ay ka sheegeen guurkoodu xaraamtay nusuusta faraha badan ee suuradaha kala duwan iyo axaadiidta kala duwanna aynu ka soo ururino ilaa soddon ayay culimada ku tilmaamaan fuqahada dumarka guurkoodu xaaraamta yahay een la meherin karin inkastoo soddonkaasi kala duwan yihiin oo koob iyo toban xurmadoodu ay tahay muaqat macnaha wakti kooban ilaa wakti baa guurkoodu xaraamaya sagaal iyo tobanna xaaraannimadooda guurkoodu xaraamaya waa mu'abad oo waa weligoodba inagoo markaa kuwana ku dari doona aayaadkan ay tilmaamayaan shan iyo tobanka ah toddoba waxay ku xaraam noqonayaan xagga nasabka toddobina waxay ku xaraam noqonayaan xagga nuugmada toddobina waxay ku xaraam noqonayaan xagga xidhitinimada musaaharada shayga loo yaqaano saddex toddoba lagu dhuftay waa mise koob iyo labaatan sagaalna si mutafariqa oo kala duduwan ayay xaraam ku noqonayaa guurkoodu toddobada xagga nasabka xaraamta ku noqonaya aayaddu way soo horreysiisay xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu lakh wa banaatu lukt waa imisa toddoba toddobadaasi waa xagga nasabka waa dumarkii xigtadaada ee kugu xeernaa toddobadanoo xagga nuugmadaana uge toddobadana xagga nuugmada ah xadiidkaa cadaynaya taa ayaddu laba ka mida bay ku sheegtay kuwa xagga ridaac iyo nuugmada xaraamta ku ah laakiin xadiidku waxa uu leey nabiga ku sugan calayhi salaatu wasalaam yuxarimu yaxrum min annasab yaxrum min aridaaci maa yaxrum min annasab xagga nuugmada waxa xaraam ku ah wixii xagga nasabka xaraam ku ah tii naaska ku jaqsisa waa hooyada tii xaaskaaga naaskeeda nuugta waa inantaadi tii aa naas wada nuugteen waa walaasha dee saasuuna wada toddobiyo toddoba waa afar iyo toban toddobada xagga xidhitinimada iyadana waa tirin waa sodohdaa iyo gabadhaadu inantii ay wadateen nin hore ay u dhashay rabiibaa qur-aanka uu ku tilmaamay iyo tii aada adigu sodoga u ahayd xaliilaa qur-aanku uu ku tilmaamay dee waa tii inankaaga u qabay iyo tan iminka aayaddan aynu marayna ay sheegayso aayadii waa imise afar saddexda soo raacayaana waxa weeye gabadhaada walaasheed edadeed iyo habaryarteed toddobadaas iyaguna waa xagga musaaharada iyo xidhiitinimada ayay xaraam ku yihiin sagaalka mutafariqaah waxa weeye ninku gabadhii lacaanku uu dhex maray sida suuratu nuur ay tilmaamayso sagaalka mutafariqaa baynu wadayna gabadh haddii ay isla nacdaltamaan iyadiiyo ninkuyo sina ay isku sheegaan u kala dhimatay way kala tegayaan marka ay licaantamaan suuratu nuur bayn insha allahu ku gaadhi dibna isuma guursanayaan tii dalqadaha u dhameeyeyna raaci xataa tankixa zawjan hayra ilaa ay nin kala guursato waynu soo marnay xalaalo maa waxaa kale oo iyadana aada u geynaysa alkhamisa matnaa wa hulaatha wa rubaac dee ilaahay muu dhaafiyey afar bay ugu joogta tii shanaadna iyadana qofka waa ka xaraam suufi weli sheeganayo lix guursanaya toddoba guursanaya halkiina lagu sheegay waa cajaaib iyada ma hayno markaa halkaas saddex baynu ku hayno waxaa soo raacaya tii nin kale u mehersan ee nin kale uu qabo walmuxsanaatu min annisaai bay noo soo socoto tii nin kale furay si aan ka cadad bixin ee cadadbixii tirsanaysa iyadana xagga horeynu walaakin laa tuwaaciduhunna siran waynu soo marnay tii nin kale u doonan doonanaanta soo garamays mehersanaan iyo doonanaan baa kala jirta doonanaanta waxa weye hebelow inantaadiisii waan ku siiyey inantiina way aqbashay way u xidhantay doonanaan baa la ydhaha af carabigana makhduubaa la ydhaha ama fiqiga taasina iyaduna in dee ninkaa laga dul dhufto oo yarad badan la dhigo oo janaalo soo degay uu ku weeraro maya xaraam wey waxaa markaas isku khilaafsiin masaladaa culimadu oo qaarkood baale haddii la guursado xaaraan ha ahaatee way mehersanaysa qayb badanna waxay leeyihin waa xaaraan aanu meherkuna ansaxay iswaa khilaaf kale halkaa waxaynu ku haynaa lix lix baynu ku haynaa waxa iyaguna la mid o aynu suuratulbaqara kusoo maraynay gabadhii kaafiradda ahayd walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min walaa amatun mu'minatun khayrun min mushrika walow acjabatkum waxaa kusii xigta ta sideedaada hayru lcafiifa tii aan dhowrsoonayn azaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik ayadda qaybta dambe waxaa ku jirta waxurima dalika cala almu'miniin dadka mu'miniinta ah waa laga xaraam yeelay qofku hadduu qof hufan oo cafiif ah oo anshax la yahay tu iyadu dhooqaysan oo ku dhex jirta meeshan dhiiriga ah gayaanu maaha waxurima daalika baa nasku ka taagan yihin laga xaraam yeelay laakiin laba iyagu iswadwadan jiro oo isaguba uu garciye oo uray u leedahay dee aimada waxay leeyihiin waa laba isku shimbira oo waa lasu waa laba mar haddaanay dhowrsoonayn baab gaara wey waxa sagaalaad addoontii addoon ninku hadduu gabadh qabo xora addoon ma guursan karayo addoon inuu yeesho iyo inuu guursadaa way kala duwanyihin waxaynu arki doonaa iyadoo ilaahay uu tilmaamaya daalika liman khashya alcanata minkum addoon goorta la guursanayo shuruudo gaaray leedahay qofku inaanu xoog qabin qofku inuu sino ka boqdo wakhtigaasoo kale ayay addoontu xalaal u noqotaa guurkeedu milkul yamiin wuu kula mucaamaloon karaa laakiin nikaax addoon wakhtigu kula mucaamaloon karaya waa marka shuruudaha laga haddii shuruudaha laga waayo iyana xalaal maaha marka sagaal mutafariq aynu sheegno nusuusta laga soo uruurinayo waa mid walba dareer daliilkeeda aynu maaragtay aan xusayno taa makhtuubadaaba inaan daliilkeeda sheegin in cid u doonan nabigaa ka warama waxau uhi walaa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih midkiin haddii gabadhi ay u doonantahay mid kale ayuu kaga duldhufan mid walba daliilkeeda saasay wadataa koob iyo labaatan sagaal loo geeyay soddonkaa wey marka haddii ay ku adkaatana casharadaad qaadan waxa alla uu ka warramay marka haddaba dumarkii guurkoodu xaraamta ahaa markaa waxaa baraarujin mudan dadkii intaa ka soo hadhay iyagu dee guurkooda waa xaraam sida aayadii adeerka adeerkaa gabadhu ka dhintay abtigaa gabadhu ka dhintay habar wadaagtii iyo ina adeertii iyo dee waynu iska naqaana ina abtida iyo marka kuwaasoo dham iyagu waa xalaal wey guurkooda xurimat calaykum baa ilaha wuli waxaa laydinka xaaraantinimeeyey ummahaatikum nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiin guurkooda hooye marka lagu leeyahayna waa asalkaagii aabbaha hooyadii iyaduna waa ama ayey awowgaa hooyadii dee waa hooyow sakudhasho qula maaha wa banaatukum iyo hablihiinii inankaagu tuu dhalay iyo kaad awowga afraad u tahay ka uu dhalay waa hablahaagii un kol hadduu farac kaaye wa akhawaatukum iyo walaalihiin hablaha walaalaha haydeen dhankay doonayaan xagga aabba xagga hooyo labadaba wa cammaatukum eddooyinkii aabbaha awowga hadday eddo u tahay iyana waa la mid wa khaalaatukum habaryarihin hooyada ayeyda hadday habaryar u tahay waa la mid wa banaatu lakh walaalka hablihiisa maxaad u tahay markaa adeer wa banaatu lokt walaashaa hablaheedii abtibaad u tahay intaasiba waa xaraam guurkooda laakiin walaalkaa walaashi oo iyada aydaan walaal ahayn dee fiiradu way dheerta kuma jiro adiga xagga aabbaa ka walaalatiin inankan inanta ana xagga hooye ka walaalayin dee iyagaa isku xidhan adigu iskuma xidhin iyada waa xalaal wax diidayaa ma jiro naskana kuma jirto macnaa inaa walaala tihiin xagga aabbo ka walaalatiin be iyana xagga hooyo ka walaalayin taasi waa iska xalaal wey wa ummahaatukum hooyooyinkiin baa xaraam guurkoodu yahay allaatii arbacnakum idin jaqsiiyey wa akhawaatukum min alradaaca hablaha xagga nugmada ka walaalatihiin toddobadiibaa labadaa laga sheegay wa ummahaatu nisaa'ikum dumarka aa wada joogtaan ragow ooryahood hooyooyinkood waa soodohdii wa rabaa'ibukum baa guurkoodu xaraam yahay hablaha xaasku ay wadato allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan oo min nisaa'ikum dumarkiinna ka ahaaday oo dumarkiinu ay dhaleen inantii dabacan waa inan yarood ciyaarsiinayso dhabtaada ayay ku fadhidaa shardi maaha inay dhabtaada ku fadhido haddaanad weligaa aragba waa la mid dee ay u leedahay nin kale gabo inan u leedaho aanad weligaaba dhabtaada ku fadhiisin waa la midun laakiin qeybku waa sida qaalibka ah sida qaalibka abaa ilmaha yare xaaskani sii wadatay dee aada ciyaarsiisaa sida kaagoo kale dawaad unaxariisana shardi baa ku xidhan allaatii kuwaasoo hooyooyinkaasoo dakhaltum bihin aala guri gasheen inantii waxay xaraam noqonaysa marka hooyadeed la meheriyo ee lala guri galo weliba hooyadeed fa in lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum bihinna hooyooyinkaa kuwa la guri galay falaa junaaxa calaykum dembi idinkama haysto halkaa waxaa ku jira rabiibadu waxay xaraam kaa noqonaysaa rabiibo waa la yaqaanaa waa idinkaa ogaadee marka hooyadeed intood meherisaad la aqal gasho laakiin haddaad meheriso uun si aanad la aqal gelin oo dabeetana aada iska furto adoo idinkoydaan sare islaamti inanta waa xalaal idan qaacidaa ku jirta halkaa alcaqdu cala albanaat aw nikaaxu lbanaat yuxarimu lummahaat wa dukhuulu lummahaat yuxarimu lbanaat qaacido noocaasay fuqahadu ka soo saareen inantii oo la meheriyaa hooyadii xaraam buu ayay ka dhigtay meherintaasi guurkeed inantii kol haddaad meheriso ama la gurigal ama ha la gurigalinoo sodohdii waa xidhantay laakiin dukhuulka iyo galmada aada u samayso islaanti waxay xaraam ka dhigaysaa inanta guurkeedii marka midna dukhuul baa shardiya midna caqdigunbaaba shardiya marka arrinka sodohdaa si adag ma sahlana qaydkaasaa ilaha uu ku xidhan wa xalaa'ilu abnaa'ikum inamadiin dumarka xalaasha u ah waa inantii aad sodohda u ahayd guurkeedoo xaraam aba fura inanku aladiina inamadaasoo min aslaabikum tagooggiina ka ahaaday inanka adashee tagooggaaga ka yimi ee kii lagugu yeedhi jirae daciga la odhan jiray ee suuratulaxsaab bilowgeeda ilaahay uu kaga warramay kaa maaha laakiin waa inankaasi dhaba u dhashay gabadha uu mar guursado guurkeeda waa kaa xaraam aabbaadu noqotay weligiiba hadduu doonaya afuro wa an tajmacuu waxaa xaraam noqonaya an tajmacuu inay isu geysaan bayna alukhtayni laba walaalaa laba walaalaa aayaddu taasay tilmaantay xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku daray gabadh iyo eedadeed iyo gabadh iyo habaryarteed inay iyaguna la mid yihiin gabadha walaasheed kolka kuwani wuxuunay ka mid yihiin saddexdan dambe kuwa ku xaraamta ah biljamci biljamci koob iyo tobanka kulminta ku xaraamta ah inanta gabadha walaasheed haddaad furto eedadeed furto habaryarteed furto dee guurkeedu xaraam buu noqo ilaa maa qad salaf wixii horu maray mooyaane wixii horu maray la dhaaf ee dadka ka dhacay intii aan sidan loo xaraamtinimayn ina allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday kafuuran raxiima mid dembiga dhaafoo naxariisa waalmuxsanaatu وحرمت عليكم المحسنات المتزوجات وي أوريها من النساء دمرك كاملة أوريد اللقباء دمرك كاملة تاقول كده وينك حرام قال هاتين إن أمي هرسانتا مايا ولا يسكوك تدارنتا ويسيلا فكرا وايانون dabeetana gabadhii way cadhoonaysaa qaar herkeediina way raacayaan fasak baaba loogu jiidaya dhag waraaq fasak oo shaabadaysan baabay la soo taagan wax sababi kuma qorna sababtaa sharcigaa lagu fasakhay kada wa kada mid ila sharcigu goortu fasakhaya gabadha waa in sabab la cuskan kaloo sharci jirtaa wey sabab sharci haddii aanay jirin oo loo cuskanayo isagii dee inuu qudhiisu ku xadgudbo looma ogola oo mucallaqo gabadhii ka dhigo laakiin waxaa muhiima haddii laga fasakhayo qaadi uu ka fasakhayo inuu qaxwo yar qaato ama uu qabyaalaadeeyo maahe waxba ugu xalaaloobi maayaan gabadha waxa wey waa in sabab sharciya la cuskisiiyaa waxa wax lagu fasakhaana waa macruuf sagaal qodob weeye xagga shareecada macruuf weeye wax mukhtalaf iyo wax muttafaqaba marka taa la iska hubsado haddii gabadha nin qabo ama ay ka cidho tirsanayso ama ay u doonantay maya cidi faragelin mayso albaab xidhan dee in la jabiye maaha ilaa maa malakat aymaanukum gacmihiinu kuwa ay milkiyeen mooyaane haddii addoontan qaar gaala ahay qabeen oo la soo qabsaday iyada waa la iskala mucaamaloon karaa marka ay istibraagii la sameeyo ee rixinkeedii la hubsada inaan ilma ku jirin marka dumarkii gaalada laga soo reebay weye ilaa maa malakat aymanukum rag bay lahaan la odhan maayo asxaabta isweydiiye markii lagu hinjiyey kuwii gaalada ahaa laga reebay maad sidii la qaybsaday dumarkii ayaa dabeedna la isweydiiyo aayadana ilaahay uu soo dejiy war rag bay lahaayeen sidaynu ka yeellaabaalay inu iskala xidhiidhnaa dee waa sidee asaa ilaahay uu baneeyo isagaa dee waxna xalaaleeya waxna xaraantinimeeya rabbi tabaaraka watacaala marka isagaa xalaaleeya kitaab allahi calaykum kataba allahu kitaaban calaykum ilaahay sidaasuu idinku waajibiyey sidaasuu qoray waa aad baa loo adkaynaya arrinka wax loo dhowaan kara ma aha waxaa ilahay u xaraantinimay wauxila lakum waxa laydin xalaaleeyey maa wara'a daalikum intaa wixii idinka soo hadhay intaa wixii ka dambeeya oo eeg nusuusta waa la isla akhriyaya nusuustaa kale aynu akrinee dumarkaa kale ka warramayeyna iyagana dee waa la akhriyaya waa la isu geynaya marka maa waraaa dalikum kiinaa la idin sheegay qur'aan iyo xadiid idin sheegay wixii ka soo haray wey an tabtaquu inaad raadsataan biamwaalikum xoolihiina inaad ku raadsataan oo gabadhii inaad meher iyo masruufba u diyaariso weeye marka aada guursanayso taasaa la doonaya haddii kale qofku waa inuu iska soomaa yaa macshara shabaabi man istataaca minkum ulbaata buu nebigu leh calayhi salaatu wa qoysaan masruuf haysani dee waa adagtay siduu u dhismaa waadhowba isqabsi baa imanaya iyo fasakhaada aynu ka warramayn biamwaalikum baa ilahay wi xoolihiina ku raadsada xoolaheeda in la raadsado kiishadeeda la saansado maya oo dhaa islaantana shaarashaariyaho ay bislaynaysa jaadka iyo qadada qalad wey miskiinada ayaan lagu duulina biamwaalikum baa ilahay ule muxsiniina idinka oo guursanaya ereygan ixsaana dhow afar macnuu inoogu iman doonaa ixsaan oo guura iyo ixsaan oo ah dhowr soonaan ixsaan oo ah xor ixsaan oo ah cafiif bimacna alcifa afartaa macne ayuu noqonaya qofkii inuu ku dhowrsoon yahay guur inuu ka dhowrsoon yahay sino inuu ka dhowrsoon yahay gaalnimo inuu ka dhowrsoon yahay dee saa aynu markaa aayadda ku arkayn afartaa buu noqonaya midba halkiisun baynu ku gaari muxsiniina idinkoo guursanaya hayra musaafixiina aan ka sinaysanayn bixi saaxiibka la odhan jiray dulliga ahaa fama istamtactum bihin bihi minhun wixii aa markaa ku raaxaysataan ee oori ka dhigataan ee dumarkaa ka mid a fa aatuuhunna ujuurahunna meherkooda siiya amar wey meherkooda ha la siiyo dumarkaada ilahay wey fariidatan waa go-aamin alle xaggiisa ka timi xukun ilaahay xaggiisa ka yimi wey walaa junaaxa calaykum ragow dembi idinkama haysto fii maa taraabaytum bihi wixii aa iskala raalli noqotaan ooryihiinna min bacdi alfariida intii aad qadarteen kadib wixii idinka iyo ooridiinu iskala raalli noqotaan isaga dee dhib kuma jiro ilaahay baa ruqseeyey ina allaha kaana caliiman xakiima wax walba ilaahay baa ogsoona shay walbana xikmad u yeela marka taa macnaheedu waxa weeye islaantii hadday adduun badan uu ku meheriyo oo kolkii hore wax badan ba ay qabsato dabeetana mar dambe iyada oo faraxsan uu la yaro hadluu idhaahdo heblaayo ka waran meherkii haddaynu intaa ka dhigno ay tidhaahdo waa iska fiican tahay dee waa ansaxay waa ansaxay aqilday fiican wey leannahu muu dirqiin manuu malluuqinoo mu odhanin xagga maxkamadda iyo xagga xeerka iyo hashu waa boqol iyo waa laba boqole dee tobankii halaa laba boqol unbaa kugu dhufan oo labadaa milyan baa dee uu noqonaya hadduu caynkaa u yidhaahdo waxay noqonaysaa tii horeynu soo marayna alla uu ka dayriye buhtaanan wa isman mubiinan waa buhtaanoo sharciga baad ka been abuurtay hal marka la leeyahy toban halaad islaanta ku meeris waa kuwaa saylada joogeen boqol iyo kontonka dollara sagaalka boqole kuna sagaalkii boqol haddaad laba isugu celiso de waxa weeye hoos baad islaantii umacasiisay markaa dhibkeeda leeya taas fii ma taraadaytum bihi weye wixii ay iskala raalli noqotaan iyaduu ka go-a hadday kaa wada cafido iyo hadday barkaa dayso iyo hadday bedelato ayaddu wa taas ilaahay wuxuu ka hadlay haddaba guurkii iyo qofkii aan helaynin gabadh xora wuxuu ku guursaday iyo mehertoona inuu addoon guursan karo si uu iskaga dhowro sino oo ugu gaashaantay inta uu helayo adduunu ku guursado waman lam yastadic qofkaan awoodina minkum idinka idinka mida dowlan xagga qaninimada iyo haynta an yankixa almuxsanaat dumarka xorta ah almu'minaat dumarka xorta ah ee mu'minaadkaa inuu guursado qofka kari kari waaya isagoon dhowl iyo adduun haynin awgeed fa mimaa malakat aymaanukum falyataزawaj ha ka guursado mimaa malakat aymaanukum gacmihiinu wixii ay milkiyeen oo min fatayaatikum almu'minaat addoomihiina mu'minaadka ah gabadha doona ase mu'minada ayuu raadsanaya laba qubxi ama laba foolxumo inay isku darta maaha addoon kaafirada lama rabo oo dee dhan labada dhanba waa kasii waxaysantay marka waa inay fatayaatikum almu'minaat dhowr shardi baa nasku xidhaya gabadh xora waa inuu waaye adduunka ku gursado addoontu waa inay mu'mino tahay waa inuu sino ka baqaa saddexdaa shardida ayaddu xidhaysa markaa wuu guursan kara midna kala faham qofkii oo addoontiisii isagu uu lahaa la mucaamaloonaya iyo qofkii oo la yidhi ha guursado faariq baa udhexeeya qofku markaanuu gabadha guursan karayo addoonta ah isagu ma leh nin kalaa leh nin kalaa leh isagu wuxuu kula xidhiidhayaa guur ayuu kula xidhiidhayaa markaa uu addoontaa ninka kale leeya uu guursado ninkii lahaa uma tegi karo mana ag mari karo waayo dee fushaan qura laba sharaab oo kala duwan laguma shubo waa mamnuuc xikmad maaragtay de waxa islaamku u xaraantinimeey weeyaan in gabadhii laba isugu yimaadaan saa darteed ninkii isagu iska lahaa uma dhowaanayo inta ay ninkaas u mehersanto laakiin hadduu ninkani leeyahay isagu ma guursan karo hadduu addoontii leeyahay guur uma qabanayo ee waxa wey milkulyamiin buu kula mucaamaloonaya faariqa kale jiraa waxa weeye haddii ninku addoon uu leeyahy uu la dhaqmay ubad u dhasho ubadkaasi xor buu noqdaa haddii ninku uu guursado addoon nin kale uu leeyaho nikaaxuu ku qabo ubadkay dhashaa addoon wuxuu u noqdaa ninkii addoonta iska lahaa faariqaasina wuu jiraa ilan baabka addoomahu waynu ka dhacsannahayo waxa weeyaan waa baab jihaadkii ku xidhnaayoo la iska ilaaway oo aayad iyo axaadiisba ka hadlayaan laakiin wuu soo noolaan insha allah waayo marka rabbuna waxa uu ihi famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almuuminaat wallaahu aclamu biiimaanikum ilaahay baa iimaankiina ogsoona idinku muuqaalka eega bacdukum min bacdin barhkiinba barhka kaleu ka ahaado isku itaal baa tihiin oo ilmo bani aadan baa tihiin taa waxba hayasina fankixuuhunna guursada baa ilaahay uhi biidni ahlihin fasaxa kuwa leh ka addoonta kale waa inuu kuu fasaxaa oo uu ku guuriyaa wa aatuuhunna ujuurahunna addoommaha meherkooda siiya bilmacruufi si wanaagsan u siiya wixii sixira suuqa ama meheru mithl la ydhaah muxsanaatin iyagoo cafiifaat ahoo dhowrsoon addoomahaasi hayra musaafixaatin iyagoo aan sinaysanayno addoon sina lagu yaqaano waa inaan ahayn walaa muttakidaati akhdaan iyagoo aanay ahayn kuwa samaysanaya addoomahaasi saaxiib hoose sina cadna waa inaan lagu aqoon saaxiib hoosena waa inaan lagu aqoon taa waxba lagama dayi karo waa dawshad hadday labadaa mid un leedahay marka addoontani waa inay tahay muxsanaad cafiifaad kuwa dhowrsa waa inay fa idaa uxsin marka ay mu'minad noqoto addoontii ama fa idaa uxsinna marka ay cafiifaad noqdaan ama fa idaa uxsinna markay mutasawijaad noqdaan ee nin uu guursado addoontii sidaa lasoo sheegay loo fasaxay fa in atayna hadday addoontii la guursaday la yimaadaan addoomahaasi waa jamace bifaaxishatin sino fa calayhina dushooda waxa ah nisfu maa cala almuxsanaat addoommaha xorta ah wixii cadaabahee dushooda ah barkii nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab ciqaabka addoommaha muxsanaadka ah ee waxaan leeyahay dumarka xorta ah ciqaabka la mariya barhkiiba addoontii la marinaya gabadha xorta ay markay sinaysato ciqaabkii la marin jiray kala barhkiibaa la marinayaa tan addoonta ahe sinaysatay marka dee qofku kolku sinaysto laba ciqaab buu lahaa midi wuxuu ahaa rajmigii dhagaxii lagu dilayay midna wuxuu ahaa dee ushii lala dhacayay iyomaa kala barhmaya nisfu maa cala muxsanaati min alcadaab baa layay rajmigii miyuu kala barh nusdil miyuu jiraya nusdil nusdil ma jiro waxa kala barhmaya un ciqaabkii dee karbaashka ahaa kaasunbaa kala barhmaya halkaa waxaa lagala baxo cab inaan addoonta rajmi lagu lahayn laakiin waxaa lagu leeyahay ama addoonkii iyo addoonta labaduba waa isku mid halkane dhadigii baa la sheegay labkiina waa la mide iyaga rajmi laguma leh ee waxaa lagu leeyahay un garaaca barhkii daalikadaa ilaahay u ihi addoon guursiga noocani liman qof buu sugnaaday khashiya ka cabsaday alcanata zino oo minkum idinka idinka mid a dhegxumada sinadu ay leedahay qofka ka dhowrsanaya ka cabsaday ee tidhi sinaad ku dhici tanuu ku dhowrsoonaan karaa marka qofka aan kaa cabsanin ama tuxora ha lahaado ama dee baahidiisuba ha yaraatee qofkaan sine ka cabsanaynin xalaalumahaba aayaddu cadaysa halkaasay kaga soo darmaysaa soddonkii dumarka ahaa ee guurkoodu xaraamtaha addoonta ilaahay wuxuu ihi wa an tasbiruu inaad iska adkaysataan baa khayrun lakum idiin wanaagsan ragow inaad iska adkaysataan aydaan addoontaa guursanin de waa inaga hore usoo xusnay tamkiintii taam ma ah oo markuu kana qabo kana leeyahay dee fuqahadu waa kuwa ka warramee yidhaahda midna habeenkiibay la joogi midna maalintii kan maalintiibay ushaqayn ile shaqaalay hayde oo kanaa iska leh kanna habeenkiibay u tegi dee ha ku dhowrsoonaadeen dabeedna waxayse si weydiiyaan masaariifta sidee loogu yeelan aqwaasha qaarkood waxay leeyiin dee waa loo kala badhi ila waktigii baa qaybsane waktiguna waa qaaliyo isba waa lacage marka ninkiina barh ha bixiyo kii iyada lahaana barh ha bixiyo qaarkoodna waxay leeyiin war ninkan haddaan islaantii loo sii daynin masruufkii oo dhan ha laga xil qaado oo masruufkeeda ha qaba ninkan iyada iskale maalintii ay la joogtaa wa an tasbiruu khayrun lakum taasi hadday tamkiintii ahayd xagga awlaaduna waa sidoo kale oo ilmaha ay dhashaa addoon wuxuu u noqonayaa ninkii iska lahaa iyada ilmo xora noqon maayo xikmadahaasaa ku jira wallahu kafuuru raxiim alla waxau ihi yuriidu allaahu ilaahay wuxuu idinla doonay wuxuu doonayaa liyubayina lakum inuu idin caddeeyo wax walba wayahdiyakum uu idinku hago sunana aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey jidkoodii toosnaa waa dadkii muslimiinta ahaa inaga horreeyey wayatuuba calaykum idinka toobad aqbalo wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa wax walba ogsoon shay walbana xikmad u yeela wallaahu yuriidu ilaahay wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo albaabkiisu wuu idin furan yahay albaabka towbaddu wuu furan yahay laga faa'idaysto waa bushaaro weyn wa yuriidu waxay doonayaan aladiina kuwii yatabicuuna raacraacaya ashahawaati rabitaanka nafta kuwa naftu hogaamiso ay faruurxidhay kuwaasina waxay jecel yihiin an tamiiluu inaad janjeersataan maylan cadiima janjeersi iyo qaloocsi weyn inaad ismaroorisaan oo xagga shaydaanka iyo xagga shahawaadka iyo xagga foolxumada inaad isu maroorisaan bay jecel yihiin marka kuwaha ajiibina ilaahay ajiiba yuriidu allaahu rabbi wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fududeeyo wixii idinku cuslaada wakhuliqa alinsaanu daciifa aadamihii waxaa la abuuray isagoo tamar daran markaa ilaahay baa ogsoon saa ku dhowrsoonaanaysaan naftiinnuna ku xoogaysanayso yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa taakuluu amwaalakum xoolihiinna ha ku kala cunina baynakum dhexdiina bilbaatil gardaro markii naftii iyo dhegtii iyo sharaftii ilaahay uu ka soo warramay sida loo dhowrayo maalkiina wuu xusay sida loo dhowrayo iyadoo nafta iyo maalkaba isku aayad qura ilaahay uu ku sheegay nafta iyo maalka cid kale ay leeday in gardaro loogu xadgudbo baatil ha ku kala cunina xoolaha waa nas caama marka baatil la idhaahdo wax waliba way soo gelayaan tii sinaysanaysa waxay qaadanaysa kii saaxir lahaa wuxuu u qaadanaya xulwaanulkaahin uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kii qiil dayaya wixii uu xaraamta ku banaynayay kii laaruushkii baashii kale ribadii qori iyo qalin wax kastaba ha lagu qaadee wixii isweydaarisaee baatil ah een sharcigu banaynayn ribada dee isba wuu ogol yahay iyo rashwada dee waanu isla ogolaanay maya baatilun baa loo eegaya qaydkaasaa loo eegaya haddaad tidhaahdo ribadii iyo rashwadii waxaa ku dhisayaa masaajidada qudhooda mashruuc oo waxbaan ka soo kordhinayaa waa baatil baatil wey ilaahay waxa uu leey ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane amwaasha iyo xoolahaasi tijaaratan baayac mushtari can taraadin minkum aa ku kala raali tihiin baayac mushtari aa ku kala raali tihiin oo dhexdiina wareejinaysaan inay kaa tahay mooyaane oo dee wixii aa ku kala qaadataan dariiqada noocaas ee hebelu kaa sii adeegsanaya aadna aad ka sii adeegsanayso maya waa wax laysu celinayo walaa taqtuluu anfusakum nafihina hadilina ina allaha kaana ilaahay wuxuu aday bikum idinka raxiima mid idin naxariisanaya ilaahay weeyi ee naftiina hadilina nafti iyo maalkiisaasa ilahay aad qura ugu wada sheegay marka qofka naftiisa adigoo arkaya xaraam maalkiisa ha xalaashani labada waa xaraam ina amwaalakum waacraadakum ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam ka xurmati yawmikum hada fii shaarikum hada fii baladikum hada waa dardaarankii ugu dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ku sagootiye walaa taqtuluu anfusakum eeg dadkiibaa isku nafkeli ah isku nafkeliyaa tihiin aha islaynina wey walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilino qofka uma banaano naftiisa inuu dilo oo sida walaalkaaga inaad dishaa xaraamu adigu inaad isdishaana waa xaraam illa waa ammaano lagu dhiibay adigu iskama lihida ina lilaahi maa akhad walahu maa acta wa kullu shayin cindahu bimiqdaar ina lilaahi maa akhad walahu maa acta waa nafti wey isagaa iskale oo ku siiyo kaa qaadaya marka waa ammaana halka gaaladu ay yidhaahdeen qaanuunku wuxuu fasaxaya inuu qofku isdili karo inuu isdeldeli karo inuu fooq iska tuuri karo alla wuxuu leeyahay walaa taqtulu anfusakum waxaa kolkiiba dabeetna aada garatay inuu ilaahay kaaga naxariis badan yahay naftaada iyo ehelkaaga intaba uu kaaga naxariis badan yahay waman yafcal qofka sameeye daalika taa cudwaanan xadgudub iyo wadulman gardarro fa sawfa nuslihi hadhow baanu gelin doonaa naara wa kaana daalika arrinkaasi wuxuu ahaaday cala allahi ilaahay yasiiran mid u sahlan inuu kaasaa uga argoosta u sahlan saa u ciqaabo in tajtanibuu buu ilaahay yidhi haddii aad iska daysaan dadow oo ka durugtaan kabaa'ira maa shay kiisa weyn tunhawna canhu waxaa la idiin diiday ee macsiyada ah kuweeda waaweyn haddaad iska daysaan nukafir cankum waxaanu idinka tirtiri doonaa sayi-aatikum gafafkiina oo markaa ku yaryaraaya wanudkilkum waxaanu idin gelin mudkhalan kariima meel la galo wanaagsan oo janno ah waa ballanqaad ilaah qofku hadduu dadaalaba oo dunuubtaa waaweyne aayaadku ay soo xusayeen uu ka dheeraado ilaahay wuxuu ugu bushaareetaa yaryarna in laga dhaafayaba ilaan qofkani dadaal yar muu samaynin wallahu aclam